عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور هذاكني باب بيان ما كي بابكي عدينتي وهي يكره لكرهي oo ah min itikaadi lmasaajidi masaajid in la yeesho la samaysto cala alqubuuri xabaalaha korkooda oo maqbaradii ama meeshii xabaasha ahayd masjid in laga dhiso ama halkaa lagaba yeesho masjid bal mancintii kuba timi kollay karaahadana taxriim xadeed bay noqonaysaae maaha karaahadii tansiihiga ahayd bal taas buu baabkeedii yahay oo dee waxa weeyaan hore ayaynu uba soo marnay kollay abwaabtii masaajidana waynu kuba soo marnay mancintii jaanibkan iyo nahyigan axaadiid aynu barhkood ama xadiid aynu hore usoo marnayna sheekhu raximahu llahu tacaala wuu soo celin doonaa ee bal wuxuu baabku umuurtaas buu u baabaysan yahay kollay baab dambena waxaan rajaynayaa casharka intaan kuba jirnaydan gaadhno isaguna umuurtan kuba tacalluqsan wuxuu yihi musanifku walamaa maata alxasanu bnu lxasani bni caliyin radia allahu canhum markii uu dhintay xasan ibnu lxasan ibni cali isagii aabihii baa isla magaca ee xasan ibnu cali biley sibdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam baa dhalay xasan ibnulxasan kolleyna aabihii iyo isagii waa islaama magaca ruwaadana dad saasoo kala duwanay ay kuba sugan yahiin bal ninkan nin uu sii dhalay oo xasan la yidhaahna waa jira oo isaguna ibnu maaja riwaayo ku leh isagu xasankan aan haynaa dee kitaabkeennan waa dikri iyo hadalqaadkan laakiin nasaa-i buu riwaayo ku leeyahay siduu sheekhu kaba cabiray halkana min hiqaati taabiciin walow ka cabiro kitaabkiisa se taqriib saduuqu ka cabiro oo bal xasankaa saddexaadna waaba jiraayo saddex isdhalay isku xaas iyadna amhilo kala duwan bay leedahay haddaba markii xasan dhintay waa taabici ayay darabad yeeshay oy kaba dhistay imra-atu haweenaydiisii oo ay ilmaadeer ahaayeen oo faadima bintilxuseyn bay ahayd oo xusein baa dhalay oo markaas isaga ilmaadeer bay markaa ahaayeen waana haweenaydiisii eh calaa qabrihi qabrigiisii bay alqubata qubad waa khaymad uun axaadii ay furfurisay ama khaymadihi ay dhisan jireen waxay qabriga korkiisii dee ay ka taagtayba qubad calaa qabrihi sanatan muddo sanada way imanaysay halkaasoo bal markaa sanad bay waana madiina saasay yeeshay kolleyna n bal waxa weeyaan lafti kalena fustaad baa kuba soo arooreen laakiin waa isla macno uun arrintuna malaa dee musiibadii ku timiyo geeridii baabay naftii un kuba waawelinaysay si wuxuu halkan kaba dhow yahay oo dee bal maalan taas esaasay yeeshay uma ruficat khaymadii ama qubadii baa sano dabadeed la kor yeelay fa samicuu waxay maqleen saa'ixan ku dhawaaqayay maqleen dhawaaqiisaa la maqlaya haatif weeye laakiin suuradiisa lama arkayo waa suurtagal inay labadan isu jawaabaya lama malag ahaayeen mu'miniinta jinka inay ahaayeenna waa suurtagal ee waxaa la maqlay dhawaaqan oo markaa saa'ixaasoo yaquulu ku qowlaya alaa hal wajaduu maa faqaduu alaa hooyay hal wajaduu ma heleen maa faqaduu wixii ay waayeen dee sanadaa dhanna ay u dul fadhiyeen ma heleen oo wixii ay waayeen oo halkani wax mauga soo noqdo miyay heleen saasuu isagu saa'ix yidhi fa ajaabahu alaakharu mid kale u jawaabay oo wuxuu yidhi bal ya-isu fanqalabuu bal ya-isu way quusteenoo fanqalabu markaasay iska laabmeen waxay heleen ma jirto ruux dhintayna ma soo noqonayo ee way quusteen oo imika wixii ay nafta dee markii hore ku maaweelinayeen iyo ama ay takhayulayeen iyo tasawur wixii dee way socon weydayba oo intay quusteen ayay balme ay ka quusteen inay helaan waxa ay waayeen ayay markaa iskaba laabmeen taas buun imika kollay itiqaad almasaajid cala alqubuur baan kuba jirnaa xadiidkuna in sha allahu tacaala uu inoo soo socdaa bal matalan halkanna waxay yidhaaheen munaasabada aharkan ee xadiidka baabka uga munaasib noqonayo almuqiim fi lfusaadi laa yakhruj min asalaati hunaak hadduu dee ruux khaymad iyo waxyaale masjidba yaani noqonee halkaa u dallaalimaysto hadhaysto uu qabri joogo ee ruux muslimana iyo kollay salaad waa tukanaya oo waxa weeyaan dee arrintiisii salaad kama badhnaanayso salaada tukashadeedii inay masjidku dhismahan maahae waa tukashadan lagu tukanayaa loo diidayaae marka halkaa maxaa meeshii imanuun masjid la samaystay oo qabri korkii lagaba samaystay ama agtii lagaba samaystay taas baa imanoo waa halka tan uuba soo arooriyey arrinka kalena haddaan idhaahno malaa'ig bay ahaayeen iyo haddii dee ilaahbaa ogaya ama jin bay ahaayeen toona dee hadalkoodani hadal xujo imika isagu maaho daliil sharciya maaha haatif qayriyey iyo in kashfi iyo ru'yo la arkiyo waxyaalahaasna adilada sharciga kumaba jirtee laakiin wuxuu usoo qaatay adiladii sharciga ahayd ee barhkood ay noo soo socon kuwana aynu aragnay ee ahayd manceysay in xabaalaha in dee qabri aan masjid lagaba dhigto tii buu waafaqsan yahay tii buu adigu waa muwaafaqadaas iyo dee waa arin cibro isna cido ah tan buu usoo qaatay mahadee inuu baabkii umuurteedii uu xujaysanayo uu daliilshanayo oo dee waxyaalahaasi dee adiladii sharciga ahayd ama daliil gaara maaho de adiladii sharciga ka mida xadaanaa cubaydulaahi bnu muusa can shaybana can hilaalin huwa lwazaanu can curwata can caaishata radia allahu canha can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalama qaala anahu qaal barsaanka intiisa badan waan soo aragnay ninkan hilaale shaybaan ibni cabdiraxmaan wax ka warinaya isaguna curwo kasii warinayana waa kan sheekhu sii caddeeyay oo waa alwasaan kollay intan aan janaais ku jirnay khadaba nusqooyinkayga iyo tayda iyo kuwa waafaqsan haba noqdee hilaal ibnu cali in la idhaha xadiid anas kuba sugnaa baynu soo aragno bilaal laakiin matniga aniga ii dhacay taas dee barhkiinna ila mid baa ahayde waa soo celin doonaayo hilaalka kollay iyadana casharka caawa kuba jira haddaan gaadhno xadiidkiisii markaa kaa maahay waa nin kale oo hilaal ibnu abi xumayd ama hilaal ibnu xumayd kollay magaciisa dhowr wej bay soo naqliyeenoo labadaasi ay ka mid tahay inuu yahay hilaal ibnu abi xumayd ama hilaal ibnu xumayd yahay bal taas waa nin mawaalidii reer juhayn oo reer kuufa oo hiqa ah in kollayna labada saxiixna riwaayo waa ku leeyahay abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-ina uu ku leeyahay ibnu maaja habaanay dikrigiisa ku darin inuu halkaa ama aanay dee ku soo darinoo inuu riwaayo ku leeyahay cibaaradan alwasaanna waxa weeye waa shaqadiisii xirfadiisiio alsayrafiyuna way yidhaahaan waa ruux sarifla ahaa dee iyaguna marka la eego lacagtoodii waxa weeyaan waxaa inagu waatanoo dee qiimaheedii waa kuba qoran yahoo miisaan looma baahdo dee waana lacagaha ama macdinha laga sameeya ama wax kale iyagii dee hadday dananiir tahay iyo hadday bal matalan fido tahayba kolkol fidada nafteediiyo waxyaalaha waatan buuqiyad hadday tahay ama waxyaala ay tahay waa la miisaami jirayba wasan baaba jirtay markaa miisaanka halkani waa sayrafi buu ahaayo kolley waa shaqadiisa wixii qeybta kaba mid ahaa qeybtiisa waa wixii kaba mid ahaayo wasaanku markaa waa xirfadii bal waxaan leenahay waa nin hiqa isaguna kolleyna dadka iyagoo atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa unbaabu ahaa ninkaas baa wuxuu ka warinayaa xadiidka curwa curana caaisha waxay tihi caaisha qaala can inabiyi sala allahu calay wasalam anahu qaala rasuulka ilaahi wuxuu yidhi fii maradii xanuunkiisii alladii xanuunkaasoo waxau maata fiihi kuba dhinto ad ujeedadu markaa rasuulka ilaahi xanuunsanayey xanuunkii aanu kaba kicine uu dhintay markaa isagoo dee xanuunkii uu kuba dhintay ayaa wuxuu yidhi lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid masjidan lacana allahu allaha lacnado haddaan duco ka dhigno habaarba alyahuuda waannasaara haddii khabar laga dhigana dee waaba wixii ay lacnada kuba muteena lacana allahu ilaahay uu lacnaday alyahuuda yahuudiya waannasaara nasaara maxaa ay lacnada asbaabihii ay kuba muteen kaba mida itakhaduu waxay samaysteen oy ka dhigteen qubuura ambiyaa'ihim ambiyadooda xabaalahoodii iyo xabaalihii nebiyadooda masjidan meel ay wax ku caabudaan oy ku tukadaan bay kaba dhigteen oo ujeedadu ama haku intay qabrigii masjid ha kuba dhiseen ama nebigii ha kuba aaseen meel macbadkooday ahaydba eh dee waxa weeyaan qubuurtii ambiyadooda iyo masaajid ay ku cibaadaystaan kaba dhigteenoo dee taasna ay tahay waxyaalihii keenayay dee quluwigaas in ay taasi sabab ugu noqoto shirki iyo dee kuwii jahaladooda ahaa bal ay shirki uguba noqoto sabab haddaba wuu lacnaday rasuulkii ilaahay wuxuu u lacnadayno ama dee waaba kan oo lacnadayo ku habaaraya taa ama kaba warramayee waa yeelashada ay ka yeesheen xabaalihii ambiyadoodii ay masaajid ka dhigteen taas buu kuba lacnaday kolleyna arrinku waxa weeye xadiidku waanu inoo soo noqon horena waanu aragnay in sabab uu lahaana way noo dambaysaaye waa yuxadiru maa sanacu weeye rasuulka ilaahay muxuu ka digayaa waxa ay yahuud iyo nasaare la yimaadeen oo xabaalihii ambiyadoodii iyo dadkii sulaxadooda ahaa iyo masaajid kaba dhigteen taas buu kaba digaya waa digniin uu kaba digayo si aan dariiqoodii loo marin qabrigiisii aan taa loogaba dhigan taas buu rasuulka ilaahay wakhtigaas uba yidhi kollay sababna oo inoo dambaysaa in hore usoo marray dee waayo masaajid buu inoo soo horreysiiyey halkii masaajida kitaabu salaad qaalat caaisha waxay tihi walowlaa dalik rasuulka ilaahay taxdiirkiisaas iyo inay dadkaa hore ee inaga horreeyay halal kitaabka lacnad ku muteen bay itikaadka ay masaajid kaba dhigteen iyo masjida qubuurihii ambiyadoodaasi haddaanay jirin la abrazuu way muujin lahaayeen qabrahu qabrigiisoo macnaha waxa weeyaan xaa-ilna looma yeeleen aqal dhexdii laguma aaseen ee waa la muujin lahaa oo mid daahiroo dadku ay wada wadaagsadaan oo ruuxii arki karaaba uu arko in ruux kastaana gaadhi karo taas baa lagaba dhigi lahaa rasuulka ilaahay qabrigiisii arrinkan iyo waxa weeyaan sidee baayaa dee tasan looba yeelay oon qabrigii loo muujin walowlaa dalika la abrazuu qabrahum kolley malaa xagga hoose waxaa way taala la ubrisa qabruhuo markaa in dee majuulo loo bineeyo haddaanay taasi jirin qabrigiisa waa la muujin lahaa kayra laakina anii anigu akhshaa waxaan ka cabsanayaa waxaan loo muujinahay wax daahira oo dee aan lagaba dhigahayn ama dee waxaan ka cabsanayaa haddii dee taa laba muujiyo an yutakhada in lagaba dhigto masjidan rasuulka ilaahina waa kaa ka digay in masjid lagaba dhigto bal cibaaradan dambe hayra anii akhshaa kolley halkan riwaayada san baa dhacday in waana iyadoo xadiidka uu soo celin doono meel dambeo janaa-iska kaba midana hayra annahu khashiya aw khushiya oo sidaasoon hamsadu jirin ee ama isagaaba kaba cabsanaya rasuulka ilaahi markuu tan uba digayo haddii dee faacilka lagaba dhigo markaas isme loo baneeyo musame haddii majhuul loo bineeyana waxa lagaba cabsaday oo iyaduna shaki ah kolley riwaayada muslimna iyadu iyadoonay shakigaasi kuba jirin ayay hayra annahu khushiya ay ahaydba waxa laga cabsaday oo waxa loo muujin waaye bal matalan taas waxa weeyaan markaa riwaayadan imika aan aragno waxaaba dee daahirkeedu yahay caaisha raximah llahu radia allahu tacaala canha inay iyadii ka joogsato iska ilaalisay inay qabrigii muujiso ciladan daraaddeed taasba amaa dee khushiya haddii aan idhaahno waa dee guud ahaanba saxaabadii arrinkana lahaa ee markay welibana dee nebi kastana halkii uu kuba dhintaaba dee sidii xadiid uu abibakar wariyey waana ta looguba aasay halkii unbaaba lagu aasaaye dee inay taa sameeyeen oo dee ay iyagu u sameeyeenba iyagoo ka baqanaya in waxa weeye qabrigii dee masjid lagaba dhigto bal kolley waa inoo dambeeya insha allahu tacaala imakayn halkanayn wuxuu yar keeni doonaa abwaab kaliyada ziyaarada qubuurtiiya waxyaala kuba tacalluqsan buu janaaista aakhirkeeda inooguba keeni doonaa waana inoo soo noqon doontaa horena way inoogu horeysay oo dee matalan masaajida oo kale iyana dee horena tan soo ogaanay haddii dee imika masjid jirayna qabri in lagu aaso wax lagu aasaa may dee taasima wax bannaan maaha haddii meeshu ay qabri ahaydna qabrigunbaa kuba xaqlay in masjid lagaba dhisa iyadna wax bannaan maaho oo waxaan sooba ogaanay kolley waana waxa kaba iman kara ee dee iftitaanka iyo dadka qaarkoodna ay kuma fidnoobaana bal matalan ta kaba iman karta ee bal umuuro waata aan soo marra waxna way noo dambeeyaan maxalu shaahidkuna dee waa maa yukrahudan imika halkani waxa ay tahay walow baab kalena uu inoo dambeeyo oo kale bal karaahada halkan taxriim baan kaba dhigaynaa waayo lacnigan iyo umuuraha aynu horena usoo marray noona dambeeya ayaaba jira macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa qabrigii ama in masjid lagaba dhigto qabrigii inaanay bannaanayn ama qabri nebi ha noqdo qabri saalix ha noqdo qabri kale haba noqdee taasba uu baabka inooguba sugan baabu salaati cala nufasaa'i idaa maatat fii nifaasiha baabu bayaani salaati bal waxa weeye wuxuu u baabaysaya halkana salaadii cala nufasaa'i haweenaydii umusha ahayd salaadii laguma tukanayay idaa maatad hadday dhimato fii nifaasihaa dhalmadeedii iyo markaa ay dhashay ay kuba dhimato iyo wilaadadeedii bal waqtigaasna bal salaad waa lagu tukanayaa iyadna waa mowqifka imaamku joogsanayo kollay taasna dumarkii kale ay kala mid tahay ee wax iyada u gaara aanay ahayn xadiidka kuba yimi taase bal taas buu baabkeedii yahay waana xadiid halkii xaydka meelihiisiina aynu kuba soo marray de iyada bal maalan taas abwaabtii xaydka aynu kuba soo marray weeye xadiidkan xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaziid bnu zureycin qaala xadaanaa xusaynun waa xuseyn ibnu dakwaan xuseyn almucalim almuktib intaba alfaadaha waynu soo aragnay almucalim iyo almuktib iyo ta xadaanaa cabdullaahi bnu buraydata can samurata radia allahu canhu qaala anahu qaal wuxuu yidhi samurat bnu jundub sallaytu waan tukaday waraa annabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay gadaashiisa anoo kuba sugan oo dee rasuulka ilaahay baa dadka tukinaye cala mra'atin haweeney baan ku tukaday maatad dhimatay fii nifaasiha nifaaskeedii waa fii muddati nifaasiha waqtigaa dee ama bisababi nifaasihaba waa umulbay kuba dhimatay taas baan kuba tukaday rasuulkii ilaahay anoo maciisoo dabadiisa ku tukanaya fa qaama waa istaagay calayha iyada korkeed markii uu rasuulka ilaahay dee meydkii la keenuu kuba tukanayay wasadahaa dhexdeedii halkaa dhexdeeda ayuu joogsaday kollay baabka luftaa uba dhigan doonaa waana xadiidkan baabka ku-xigaba ku soo celin doonaaye bal waxa weeye waanataan lena horena waan u soo marray horta iyadoo uu marka la eega halka la joogsanayo meydka lagaba joogsanayo baab iyo tarjamo dambe uuba dhigan doono imika halkan haweeneyda dee nifaaska kuba dhimatay in lagu tukanayo xadiidka way nooguba sugan tahay marka a'imadii sharaxday kitaabka khaasatan taraajiimtiisa saa ibnulmunayir iyo kuwo kalebana waxay kaba dhigaan maqsuudka tarjamadu iyada mowqifka la joogsanayo waa baabka dambe ee halkan maqsuudku inuu yahay haweeneyda nufasada ah kolley waxaa yimi inay dee shahiid ama shuhadada aan dee shuhada alaakhira ay kaba mid tahay nifaaskeeda kuba dhimatay ayaa yimi bal marka haddii dee taasi ay timi haweeneydii nufasad ahayd inkastaba xaggaa min jumlati shuhadaha kuba jirtee in lagu tukadaa shay jidaysan weeyo waa lagu tukanayaayoo la mid maaha shahiidkii macrakada ee dee kuwan kale rasuulka ilaahay almabduun iyo bal matalan iyo waxa weeyaan qariiq iyo kuwan kale saaxibulhadmi iyo umuurihii kale uu rasuulka ilaahay tiriye iyaguna shuhadada ahaa laakiin shuhadaa aakhira ahaa ayuunbay laba xukumto kuwaaba waa lagu tukanaya idna waa lagu tukanaya ama iyada mowqifka xadiidka way noogu sugan tahay xadiidka inoo soo socdana waa lafdigan unbaa inoo imanayo waaba kan baabun ayna xaggee buu yaquumu istaagayaa imaamkii weeye ama ruuxii ku tukanayay uun min almarati haweeneydiiyo waarajuli haweeneyda marka lagu tukanayo iyo ninka marka lagu tukanayo halkee habboon in laga joogsado dee inay meydkii kol haddaanu salaad qaa'ib ahayn meydkiibaa ka horeeya ruuxan tukanaya ee ku tukanaya ama keli ha noqdo ama jamacba haba noqdo meydku xaggii qibladu kaba xiga haddaba halkeebaa uu ka joogsanayaa meydkii ama rag ha noqdo ama dumare taas buu baabkeedii yahay xadaanaa cimraan bnu maysarata qaala xadaanaa cabdulwaariثi qaala xadaanaa xusaynun can ibni buraydata qaala xadaanaa kolley bukhaari dee axaadiida uu soo celceliyaa laakiin soo celcelintiisa badan uu axaadiid aada u badan soo celinayo kolkol xadiid baaba dhici karta inuu sodomeeyo in ku dhow sooba celiyo ama kaba badan axaadiidda qaarkood labaatan barhkood dee kuwana waa taasoo waa soo celceliya xadiidkana kaba midba wooyaane ha soo celceliyo waa dee marka wuxuu soo celcelinayaa horta dee sheekhu raximah llahu tacaala arrintan uu isagu aada uguba dadaalayay ah xadiidku wixii uu kulansanayey fiqi iyo axkaamaha inuu muujiyo waliba taraajimkuba muujiyo xadiidkiina uu kulansanaya intaasoo xukumoo kala duwan taasi waa tan keenaysa ikhtisaarka xadiidka iyo googeyntiisa iyo soo celintiisa haddana iyadoo taasi jirto aada bay u yar tahay way jiraan waxoogaa in laba hayo dee waxa weeyaan ay jiraan waxoogaa ee markaa aan badnayne axaadiidan dee bal aada cashar casharaad ma odhanayo dee miyaat bal dee waxa weeyaan in haddii la yidhaa axaadiidan iminka kitaabka inoo raqamaysan toddoba kun iyo ziyaado ay tahay kuwa aan mar uun mooye mar labaad haddaan la tirin oo kale dee saddex kun lama gaadhsiinayo saddex kun lama gaadhsiinayo inta kale mukarar bay noqonaysaa oo dee xaafid ibnu xajar isagu kitaabkana waa aakhirkana waa ku tiriya xagga horena waa kuba sheegaa walow meelo qaarkood dee ay tiro yaroo kala duwane ay dhacdeen in hadyusarina waa kuba sheegaaye waa wax adigu laba kun iyo lix boqol aan kaba badnayn buu kaba dhigaa taas oo kale oo suyuudi oo kale wacidat lawali bitaxriiri alfan warubcu bilaa takriiri buu kaba cabiraa bukhaari markay noqoto labadoodu leeyay awalkee waa laba kun iyo rubco rubca wuxuu uga jeedaa laba kun rubcood maaha ugama jeedo kun rubceede waa laba kun rubcoodo de waa markaa maxay noqon dee shan boqol bay tegiya shan boqolna waxbaa dheeraanaysaa marka inta kale waa takraar ee haddana iyadoo takraarkaasi badan yahay naadir bay tahay inuu xadiidu un soo celiyo isagoo sanadkuna kii yahay matnuna sidii yahay haddii ayna waxa weeyaan iyadoo uu soo celinayo xadiidkii uu soo celinaya fawaa-idda iyo axkaamta kala duwan uu kulansaday kolley sanadkii had iyo goor isbedel baa jira marka waa sanadkii oo wax cusubbaaba jiraya matigiiba haddii dhici karto kolkol inuu kol ikhtisaarsado kol isagoo dheer kol uu qeyb un kolaba yimaado way dhacda marka haddii xadiidka uu aada makhrajka uu cidhiiriyo mo dariiqaasun mooye dariiqa aan u jirin ilaa labaataneeyo waa la heli baan leh laakiin inta badan marka saasoo kale makhrajka uu cidhiiriyamo tacliiq iyo waxyaaluhu laba yimaadaayo kolley markaa fawaa-id isnaadiya ama fawaa-id matniya ayaa had iyo goor la socoto uun kan danbuu soo celiye maaha uun soo celin uun midi waa tarjamadan dee ah fiqigiisiba kuma sugantay fiqhu lbukhaariyi fii taraajimi oo axkaamtii uu kulansaday kolba gees uu kaba joogsanayo midna waa sanadka soo kordhayo bal imanka sanadkii naga horeeyey musadad ayaa sheekhiisa ahaa yaziid ibnu zuricna waa ku xigay iminka ka damba maxay tahay cimraan ibnu maysare nin la yidhaaho ayaa sheekhiisa oo dee bukhaariya abu daa-uud un riwaayo ku laho nin hiqa ah waxa weeyaan reer basraa maxaa ku xiga cabdulwaarith labadaasi markii hore inoogumay sugnayn iminka xaggii dambe intii dambe ayaa xadiidku isku mid noqday ibnu burayduna waa ninkii hore uun maaha walaalkii sulaymaan maahe horeaan usoo sheegnay kitaabka sulaymaan kuma sugna ee waa cabdullaahi uun wuxuu yihi markaa xadaanaa samurata bale weliba halkan halkii cabdullaahi ibnu buraydata ay ahayd can samurata waa tan xadaanaa samurata waa iyadna kollay ladiifo isnaadiya weeye ibnu jundubi radi allahu canhu qaala sallaytu waan tukaday waraaa nabiyi sala allahu calayh wasalam calaa imra'atin haweeney maatat dhimatay fii nifaasiha faqaama calayha waa istaagay wasadahaa buu istaagay wastahana lagu dabdi kolley malaa mar kalun baan kalaamkeeda eegi doonaa malaa horena waxba inoogu horeeye farqiga labada u dhaxaynaya haddii ala yidhaha insha allah bal marka maxaa iyada xadiidka tahay waa kii imika soo maray haweeney nifaaskeeda ku dhimatay oo waxweyn ayuu ku tukaday taa tarjamadii hore wixii loogaba jeeday waan soo sheegnay iminka halkana dhexdeedii buu joogsado horta inay haweeneedani ay ahayd haweeney umula taasi ictibaar ma laha halkan oo xukum gaaro oo la yidhaaho haweeneydii aan umusha ama aan ku dhiman markaase nifaaskeedii aan ku dhimani xukumkeedu waa ka duwanya taasi iminka ma jirto wasfigaasi muctabar maaha inay ahayd nufasa wasfun hayru muctabar marka maxaa meeshii jirta waa inay haweeney ahayd imraa ay ahaydoo wasfiga markaa dumarkii kalena ay la wadaagsanayaan inoona soo baxaya haweeneydii halka lagaba joogsanaya maaha bisifatihaa nufasaa ay tahay ama maatat fii nifaasiaye waa bikownihaa imra'atan markaa dumarkii kale way la wadaagsanayaan ama iyada haweeneydna halkan miyayd ma waxa weeyaan meyd buu ku tukanayo baa inoo soo baxayso wasfiga imra'ana muctabar ma aha taas muctabar ma aha waa jiraan bacd alculamaa isku mid kaba dhigay taas kaba dhigaye laakiin dee waxa weeyaan axaadiid kalena ama xadiid kalena waa kuba yimi in rag iyo dumarku ay kala duwan yihiin bal taas baanan kuba soconaynaaye mowqifka waxa weeyaan uu ama meesha uu joogsanaya imaamku ama ruuxii musalligaa keli ahaa markuu haweeney kuba tukanayo waa halkaa dhexdeedu ku toosayaa amaa ninka sida xadiid kuba yimi ee waxa weeyaan tirmidi iyo qolooyin kale ay wariyeen waa halkan madaxiisa ku toosan ayuu makaankiisu ama halka uu la joogsanaya uu noqonayaa bal taasba weeye bal markaa waxaana idhi inay ahayd nifaaska ay kuba dhimatay wasfi muctabara maaha ee laakiin halkan maxaan kaba dhigaynaa walow taasna bukhaari waa kanuu istifhaam buu dhigto xataa ee waa kan wax ninkiina muu soo aroorin waaba dhici karta in isagu xataa wasfiga imraa halkana aanu ictibaarsiin bal waxa weeye in haweeneydii baan haweeney ahaan baan ictibaar siinaynaaye ma watan ama ninka saade axmed iyo ibnu maaja iyo tirmidi ay wariyeen oo ah xadiid bal maalan taas in ninka cinda ra'si rajul la joogsanayo bal kaasoo saa laguma kala tafriqiyo lagu kala geeyo lagu kala sooco ayuun baan kuma soconnaa aimada qaarkoodna ama aimada bacdigoodna de waa qowlkooda iyo ta ay kuba tegeen way baabu takbiiri cala janaasati arbacan arrin buu soo yar dhiganaya tambiih baa sharaxa iguba sugan oo nin taabici oo cabdillaahi ibnu macqal ibnu muqarin la yidhaah ayaa wuxuu yihi waxaa loo keenay laba nin iyo naag baa la wada keenay janaasadood marka intuu ninkii ku tukaday gaar ahaan buu haddana haweeneydii gaar ahaan uguba tukaday o macnaa ismuu raacinoo salaad keliya dee inta laysdaba dhigay saas ugumuu tukane laakiin maxay tahay taas iyada dhib male waa lagu wada tukanayaa intii timiba waxa weeyaan uun isagu tanna waa nin taabiciya dee ficilkii weeye ama wuxuu sameeyo dee isagu xujo markaa halkan ma noqonayo baabu takbiiri cala ljanaasati arbacan salaadii baa inoo socota waa salaaddii baan ku dhex jirnaa haddaba baabu takbiiri wuxuu u baabaysan yahay takbiirtii la takbiiranayay cala ljanaasati janaasada korkeediiyo meydkii lagu tukanaya ama qaayba haba noqdee arbacan afar goor la takbiiranayo meydka takbiirtan la takbiiranayo salaadiisa marka lagu tukanayo dee waa afar takbiiro bal taas wixii tilmaamayee mustanadkeeda iyo daliilkeeda ahaa ayuu baabkaysi yahay wa qaala xumaydun xumayd wuxuu yihi waa xumaydu tawiil sallaa bina anasun anas baana tukiyey xumayd baa odhanaya xaafid bnu xajarna isagoo mawsuula min dariiqa xumayd maan helin buu leeyahay laakiin qataada can anas taas buu dee sheegaya ciddii warisay iyo halkii kuba dee au kuba sugan yahay sallaa binaa anasun anas baana tukiya radia allahu canhu fakabara alaaan saddex goor buu allahu akbar yidhi janaasuu dadka tukinayay uma sallama uu salaamo naqsaday faqiila lahu waxaa lagu yidhi saddex goorunbaa takbiiratay waananti aynu xalay soo maray inuu dee afarta waa qabe takbiirta koowaad istiftaax kaba dhigayay laakiin maanta saddexun buu takbiirtay markii la xusuusiyey waa iloobaye ayuu fastaqbala qiblata qibladiibuu dib ugu jeesto xaggii qibladiibuu u jeestay oo uma kabara araabicata tii afraad buu allahu akbar yidhi uma sallama waa salaamo naqsaday bal markaa maxay tahay halkan saawiga iyagoynu iskaba daynayno afar goor buu dee allahu akbar yidhi anas ibnu malik markuu weliba mid iloobayna tii ku mukaaftoomin saddexdii ahayd eh waa kan mid afraad laba yimi oo walow aynu xalay soo maray baabkii sunnatu salaat markii lagu yidhi takbiirta markii lagu yidhi awalaysa takbiiru alaatan markaasoo inta la yidhi saddex baa takbiirata yidhi takbiirtu miyaanay saddexayn ay ku yidhaaheen ya abaa xamsata takbiiru arbacan oo uu yidhi alwaaxidatu istiftaaxunta hore ayaa istiftaaxay laakiin afarta waa qabay uun waana kan bal afarta inooguba sugan wax mowquuf laakiin xadiidii marfuucaydna waa tan xadaثna cabdullaahi bn yuusuf qaal akhbarana maliku can ibni shihaabi can saciid bni اlmusayibi can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam naca anajaashiya fi اlyowm aladi maata fiihi waa xadiidkaynu marar kala duwantaan janaais ku jirnay on soo hayno rasuulka ilaahay wuxuu geeridiis iyo dhimashadiisii sheegay najaashi maalintii uu dhintay wakharaja bihim waanu la baxay oo binnaasi ila lmusallaa halkii musallaha ayuu dadkii ula baxay fa safa bihim iyagiibuu safoo sufuufku u joogjiyey wa kabara calayhi ay cala najaashiyi salaadii qaa'ibka allahu akbar udho uu takbiirtay arbaca takbiiraatin afar takbiiro ayuu takbiirtay axaadiidta waan saraacinaynaa xadaثna mحamed بن sinاn qal xadaثna سليm بن xayاn qal xadaثna سacيid بن mina can jaabiri radي الlah cnه ana nabiya sala allahu calayh wasalam kolley dee dhammaan sanadka casharku si u socdo kuma wada joogsan karno in badanna waan soo aragno barhkood baaba dee takraar ay tahay aan ku celceliyaa uun bal haddaad ninka labaad qabto saliim ibnu xayaan siintu way fadxisan tahay sulaym maaha waayo magaca sulaym baa ka badan marka la eego waxaa kutubta kuba sugan saliimkan saliim ibnu xayaan waana nin reer hudayloo reer basro ahoo hiqa ahoo dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaaya kutubta lixda ana ku wada sugan kutubta lixda ana guud ahaan wax saliim la yidhaha isagaa jira saliim saliim waa jiraa laakiin kutubta lixda aba saliim ibnu dee ina xayaano weeye laakiin saliim markaynu eegno bifatxi siin dee isagaa jira haddaba in wuxuu ihi jaabir ibnu cabdillaahi ana nabiya sala allahu calayhi wasalam xadiidkii hore waa kii najaashi uuna abu hurayra warinayey kana waa xadiidkii najaashi iyo salaadiisiio ana nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalam sallaa waa tukaday calaa asxamata waa magaciisiiba najaashi waa laqa boqortooyo oo ninka iyaga u boqor noqdaa la odhanaye annajaashiyi waa najaashi asxaamiha adee najaashi ayuu kuba tukaday oo fa kabara arbacan afar goor buu allahu akbar yidhi rasuulka ilaahi takbiirtay wa qaala yaziid ibnu haaruuna wa cabdusamadi can saliimin asxamata wa taabacahu cabdusamadi waan kusoo yar noqon doona dee takbiirta kolley waa arrinkuna waa inoo cad yahay dee bal wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala yaziid ibnu haaruun iyo cabdusamadba saliim way ka wariyeen xadiidka saab maxamed ibnu sinaanba ugaba wariyey oo maxaana yidhaaheen asxamata ayay yidhaaheen wa taabacahu waxaana yaziid raacay cabdusamadi cabdusamad baa raacay bal cibaaradan imaka halkan inooguba marka la eego san ay u taalo ay uba dhacday malaa waxaan filayaa sida dee nusqooyinka ku wada sugan oo yaziid ibnu haaruun waa cabdusamed can saliimin waana isnaadkaa jaabir oo xadiidku markaa dee isnaadkiisii hore san baa dhacday dee marka haddaan eegnana waxay ka dhigan tahay yaziid ibnu haaruun iyo cabdusamed waa imika lafdigan asxamuu soo saaray iyagoo saliim ka warinaya inay asxamo yidhaaheen maxamed ibnu sinaantiisiina asxaabunbaa inoogu sugnayd oo wax farqioo markaa inoo muuqanayaa ma jirto arrin labaadna cabdusamed marka horeba waa inoola socdaa haddana kan wataabacahu cabdusamed yaziid baanan u celiyey oo damiirkan baariska ama mafcuulkii damiirkani wuxuu dhacayaa yaziid buu kuba dhacayaa cabdusamedna waa raacay markii horena uu kuba sugnaa bal laakiin mustamlir riwaayadiisa raximahu llahu tacaala iyo ruwaadii kitaabkan ah waliba bal maalan horena magaciisiiyo idinkaaba dee soo saare waa nin xaafidana waaba aha isaga riwaayadiisa maxaa kuba sugnayd wa qaala yaziidu can saliimin asxamatu wa taabacahu cabdusamad oo bal markaa i yar baayo cabdusamad buu dambay meesha ka saaray oo yaziid ibnu haaruun isagoo saliim kaba warinaya wuxuu idhi asxama waxaana raacay oo san la wadaagsaday yaziid baa la wadaagsado bal markaa taas waxaan ka yar faa'iidaysanaynaa waa cabdusamed dee wataabacahu cabdusamed kolle day inooguba sugantahay in halkaa hore iyada uu kaba maqan yahay oo laba yidhaa si aanu hadalkii takraar u noqon laakiin dee markaa haddana meeshii maxaa soo baxaysa oo meeshii ah in lafdigan asxama marka horena waa ku sugaye imikana waa ku sugaye duruqdii bukhaari oo dhanna sanbaa kuba timi wax markaa u dhaxeeyana lafdigan mucallaqa ee dambe iyo kii hore musnadka ah asxama iyo asxama maba jirto oo bal matalan taas soo aroorintan sheekhu uu soo arooriyo weliba wataabacahu kaba cabirayna waxay tilmaamaysaa meeshii in farqi jiro lafdiga musnadka ah iyo kan mucallaqaa uba dhaxaysa markaa sheekhuna raximah llahu tacaala musanafka ibnu abi shayba isagoo kaba soo naqlinaya xaafid ibnu xajar ayaa yaziid oo kale wuxuu ka soo naqliyay isaga musanafka kuba sugan inuu halkan asxama bedelkeeda uu yihi qaala yaziidu saxmata oonay hamsadu la socon saxmata ay laba socon marka bal haddii taa laba yidhaaho way noqonaysaayo labadii in waxa weeyaan ruwaadii baa isku khilaafsanuun ma asxama magacu mise waa saxmata in labadiina waxaa inoo soo kala baxaya dee wixii uu halkan uba keenayo bal waxa u dhexeeya farqiga labada riwaayo uba dhexeeyo markaan taas eegno walow duruqdii bukhaari iyada tani ay ku wada timi oo bal matalan markaa riwaayadan cabdusamad iyo riwaayada yaziid inaanay hamsadu la socon be ay saxmo tahay saa-in waxa weeye ibnu abi shayba kuwa sugan ismaaciil iyana bal kolley waa walow lafdiga askhama uu kaba dhigay oo kha inuu halkaa cabdusamaad yidhi bal taa qalad buu kuba tiriye ee marka waxaan leenahay furuuqda u yar raxaynaysaa intaaba weye taasi waa xagga marka la eego iskhilaafkan oo waa maxalkan dee iskhilaafka haddii kaleo san ay noo taalo wax iskhilaaf oo muuqada ma jirto waa kii hore uun wax bal maalan markaa qolada ama lafdiga mucallaq uu kaga duwaya kii masjidkaana ma jiro yada taa markaan eegno masaladii aan kuba laabano xadiidku muxuu inoo faa'iideeyeen baabkuna inooba dhignayd takbiirtan meydka marka lagu tukanayo la takbiiranaya inaan afar laga siyaadinahayn bartaas bukhaarina raximahullahu tacaala tarjamadan walow xadiidkan iyo uu soo celceliya waxyaalo kale ha uba dhigtee xagga takbiirta tarjamo labaad uu dhigtay ma jirto oo taas oo kale ee waxay markaa ay tahay ikhtiyaarkiisa uu yahay takbiirta afar inaan laga badinahay inay afaruun tahay bal taasba weyn xaggii salafka oo kale kolley iskhilaaf baa jira takbiirtii oo in muslim oo kale saxiixiisa zayd ibnu arqam isagoo kaba warinaya inuu shan goor buu allahu akbar intuu yidhi weliba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh uba kor yeelay ibnu mascuud oo kalena taasi waabay jirtaa bal cali ibnu abi aalib radia allahu canhu amiiru lmu'miniin oo shan iyo lixba takbiirto khaasatan reer beder oo kale dee waxaa laga yaabaa inuu gaadhsiin jiray bal maalan lix goor uu takbiirta gaadhsiin jiray waa qolooyinkii badriyiinta ahaayo bal taasi way jirtaa bal waxa weeyaan horta aktar ahlcilm intay kuba tegayaan takbiirtu waa afar ayaa bay kuba tegayaan aqwaal kalena way jirtaayo intanun kuma gaabsana kuma koobna waxaana bal maalan iyadayn kolley ibnu mundir iyo uu soo naqliyaa sanad saxiixana saciid ibnu musayib uu kagaba soo naqliyaa takbiirtu kol afar iyo shanba waa la takbiiranaya waayo labada xaalaba rasuulka ilaahi waa lagaba arkay laakiin cumar baa markii dambe dadka intuu isuba geeyey ayaa wuxuu ku jamciyeyba afar in waxa weeyaan takbiirood bayhaqina saasoo kale uu wariyayoo toddoba iyo lix iyo shan iyo afarba way jireene bal cumar baa markaa afarta isuga geeyayo bal afarta waa ta akaru alcilmi ay uba badan yihiine laakiin dee kuwa kalena wuu jiraayo hadday dhacdaba imaamkii waxa weeyaan dee sahwan inuu takbiir shanaad uba siyaadiyo walow dee imika aad moodo in waxa weeye taas afartaasun ay too khilaafkaa hore ee imika milicsigii aanu jirin horta dee salaadii ma burayso oo kale culimmadu waxay laakiin kaba hadlaan bal haddii imaamkiiba uu siyaadiyo si uun ha uba siyaadiyo ruuxii ma'muumka muxuu yeelayaa qolooyinka le iyagoo afar buu kuba gaabsaday ma dee miyuu sugayaa intuu bal haddana kaba baxayo isagu haba siyaadiye mise waa ka baxayaayoo kale taasba ayay bal waxa weeyaan laba qowl bay leeyihin oo intidaar iyo tasliima kolley xataa shaaficiyaduna way kuba sugantahay agtoodao inuu bal maalan iskaba sugo isagii mar la salaamo naqsado iyo inuu iskaba salaamo naqsado ee bal waxaan leenahay takbiir afar kaba badanna waa wax soo arooray weeye khilaafkuna bayna salaf waaba jiray baltana laakiin waa tii markaa dambe iyo waqtigii cumar iyo mala arintu waa kaa dabadiibo dee cali ibnu abi daalib aan soo noqonayno inuu intaa ka badan takbiirtay bal waxa weeye ibnu mascuud naftiisu kolley dabadiinbay noqonaysaaye ee bal waxa weeye taasna ay jireenoo laakiin bal tii badnayd waa afar goor inay takbiirtu noqoto welina sheekhu wuxuu inoo wadaa umuurihii salaada baabu qira'ati lfaatixati faatixati lkitaabi cala aljanaasa baabu mashruuciyati qira'ati faatixati lkitaabi bal waxa weeye inay jidaysan tahay faatixada kitaabka in laba aqriyo dee aimada qaarkoodna oo kuwan rukni kaba dhigaya arkaantii janaasada mar salaadeeda markay kaba hadlayeen iyadu rukni bay kaba dhigaane waa iyada inay jidaysan tahay rasuulka ilaahayna sunnihiisi iyo dariiqadiisii ay tahay faatixada in la aqriyo salaada janaasadiiyo markaa mid laguma tukanayo waqaala alxasanu xasan wuxuu yihi waa xasanu albasri yaqra-u waa aqriyayaa cala aifli waxa weeyaan ifligii waa ilmihii yaraa marka lagu tukanaye dee saqiirayba salaadii bifaatixati lkitaab faatixada kitaabka waa aqriyayaa wayaquulu waxaanu odhan dee waa markaa uu ducaynayo allahuma ajcalhu lanaa faradan wasalafan waajran oo dee walow isaga waa ilmo yaroo dambeeyda kaas wax dembiyuu leeyahy ma jirtee waalidkiina waa loo ducaynaya tanna waa la odhanayaayo bal tan buu odhanayaa ilaahu nooga yeel ceelya iyo salaf iyo ajri noogaba yeel taasuu ducadii wayaquulu uu odhanayay weyaan uu aqriyayay faatixada waxaanu odhanayay markaa uu ducaynayo markaa de meeshii ducada la joogo ilmihii yaraana wuxuu ku tukanayaa ilmo yar uu yahay taasuubaa aqriyayay bal markaa iyadayn xadiid baa inoo soo socda haddii aan la yidhaaho waana xadiidka ibnu cabaasin arki doono kollayna inay dee mashruucu tahay oo bal ay dee ay tahay in laba aqriyo waana qowl dee saxaabo kale saxaabo iyo taabiciin iyo dee aimadii bal matalan shaafici iyo axmed iyo isxaaq iyo qowlkoodba ah oo bal matalan inay leedahay barkood baa laga soo naqliyay inaanay qiraa'o salaadu lahaynee ducaba ay tahay laakiin de waa kan daliilkeedii inoo soo wado wuxuu yihi xadaثna mحamed بn bشhaar qaal xadaثna gundar qaal xadaثna شhucbaة can sacdi can dalxata kolley labadaba imika sanad labaad buu soo celinayaa labadaba uu magacaabi doonaa isaga magacaabi doona qaala wuxuu yihi markaa dalxahaasi salaytu khalfa bni cabaasin radia allahu canhuma cabdulahi bni cabaas oo janaase ku tukanayaan ku daba tukaday waana kan sanad labaad buu ku laabmay oo wuxuu yihi waxadaثna mxamed bnu kahiiri qaala ahbaranaa sufyaanu sufyaan huwa thawri can sacdi bni ibraahiima can dalxata bni cabdillaahi bni cawfin qaala oo sacdi bni ibraahim horeynu u soo maray marar kala duwan oo sacdi ibnu ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf weeye sacdi ibnu ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf oo isna taabicuun ah ee nin hiqaana ahaa horena aynuu soo maray kaasi waa mid dalxat ibnu cabdillaahi ibni cawfna ibraahimkan aabbihii ay ilmadeen ruma yihiin waayo ibraahim hadduu yahay ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf dalxahana waxaa la yidhaahaa dalxat ibnu cabdillaahi ibni cawf weeyaanoo waxaa u adeera cabdiraxmaan ibnu cawf baa u adeera waa nin markaa labadoodu waa isla reeruuno waa labada nin isu adeerka ah in adeer in adeer waana reer bani zuhura ninkan dambena dee ka horena saasunbaa madiina ayuu dee reer madiine weeye qaadino madiina uu kaba noqday waxaana lagu naanaysaa nin aad u deeq badan buu ahaayo dalxatanada ayaa naanaystiisu ay ahayd shan dalxo shan nin oo wada dalxo la odhanayo intuba deeq kuba wada shuhuroobay ayuu nin ka mida ahaa kollay waxa weeyaan un waa nin hiqo oo faqiih oo taabiciintii dhexe kaba mida oo muslim mooye intooda kale ay wax ka wariyaan dalxatu bnu cabdillaahi bni cawf dalxatu nada kollay kalaam yar baa ii yar dambayn doona oo dalxayaashaasa waayo hadal baa yar dhacay sharaxa waxbaa yar dhacay qaala wuxuu yihi markaas dalxa sallaytu waan tukaday khalfa bni cabaasin radia allahu canhuma ibnu cabaas gadaashiisaan ku tukaday salaad janaaso calaa janaasatin janaase korkeed faqara'a wuxuu aqriyey bifaatixati lkitaabi faatixadii buu aqriyay markaa takbiirta hore dabadeed baa la aqriyaya waa la aqriyaya qaala waxaanuu yidhi welibana uu la jaaray ibnu cabaas sare u qaaday oo dadkii baa maqlayo dee isba uu ka dambeeyo waa kan maqlayo hoosumuu aqriyahayn muxuu taa u yeelay waxaan saa u yeelay buu leeyahy oon sare ugu qaaday litaclamuu si a u ogaataan annahaa sunnatun faatixada aqrinteedu inay wax jidaysan tahay sunno maaha sunnihii qaabilayay waajibka kaasi waa istilaax dambe xaadisoo mar dambe dee fuqahada istilaaxood weeye ee macnaa inay jiday tahay wax jidaysan sunnihii rasuulka ilaahay uu noo jideeyey markaa waajibkiiyo sunnihiyo wixii way soo gelayaane bal inay tahay wax mashruuc oo rasuulka ilaahay dariiqiisi iyo sunnihiisiya si a u ogaataan taas baan waxa weeye aan anigu waxa weeyaan aan san uba yeelay bal markaa xadiidka ta iyada inooguma sugan ee waxa weeyaan faatixada aqrinteedu waa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wax inoogaba sugan waa kaa ibnu cabaasna wuxuu laba jaariyay dadku inay bartaan oy ogaadaan bal inuu sunayo walow arrinteedu ay tahay dee in la siraysto ay tahay bal matalan taas baa iyada inooguma sugan dee takbiirtiina waa ta aan soo aragnay kolleyna maqsuudka weyne iyada waxa weeyaan meydka marka la eegana dee maqsuudka weyne salaaduba waa duco loo duceeyo ducadu isagaba lafdhabar salaadan uba noqonaysa iyo waxa uguba ahamsan ee takbiiraadka salligii rasuulka ilaahina salawaatullaahi wasalaamu caleyh isaguna waa jiraya oo bal matalan taas ee in tan aqrinteedu waa sunna kolley waama waa wax jidaysan weeyaan oo dee aan lagaba tegahayn aimada qaarkood waa kuwaas aan leenahay qiraa'o ma laha yidhaahaano kuwa agtooda waajib kuma noqonayso ee waxa weeyaan lafdigan sunnana ma keenayo sunanahan aynu sunna u naqaanay waajib qaabilayay ee waa inay mashruuctoo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wax kaba sugan ay tay laba iman jiray taas ay tay dee rasuulka ilaahayna waa taas ayn waxa weeye wixii shareeco inoolaba aan kagaba dayanayno oo bal matalan waa sidii u tukanayay salaada janaase u tukanayo oon uba tukanayno ayay aqrinteedu noqonaysaa arrinkan sheegaya waxa weeyaan halkan markaas bal horta wuxuu ka soo noqlinaya cabdirasaaq iyo nasaa iyo sahl ibn abu maanta musa ibn xunayf inuu kaba cabiray السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى إسنادكم هو صحيح سننا وكعبري وأن وقتك الرسول كي لا يبدا شيء بل مركا وحولي سنه مركا نقطة صلاة الجنازة هرتا الله أكبر إنه إلهه تكبير كلنا ويجرانا وانصامري وحو أقرأ فاتحة dabadeedna sunbuu kaba cabiray haddana rasuulka ilahay buu kuba salliyay haddana ducadu yukhlisu ducaa lilmayit bal dee rasuulka ilaahay amro haddaa meyd kuba tukataan fa akhlisuu lahu ducaa u khaalis yeela ducada waa maqsuudka weyne waa ducadii weeye ta hore takbiirtaa horun baan wax aqriaya kuwa dambe ma aqriyayo isnaadkuna sheekh waa saxiix buu dhi halkan sheegaya waxa weeyaan markuu sacad ibnu ibraahim qabanayay bal qolooyinkiina fatxulbaari haystun baa kolley markaas arrinta ay tahay sacad ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf buu yidhi dalxana huwa ibnu cabdillaahi ibni cawf buu isagana yidhi laakiin maxaa dhacday kitaab nuskhadayda alkhusaaciyu kamaa nasabahumaa fi lisnaadi thaani kole isnaadka labaad ee midna wuxuu yidhi dalxat ibnu cabdillahi ibni cawf midna sacd ibnu ibraahim buu yidhi intaasuu nasabkooda kuba sheegay laakiin laftigana alkhusaaci nooguma sugnayne sheekhu wuxuu ka cabiray may sheekha ka cabiray ma lihi waa koley nuskhooyinkii ama nasaakhiintii ha noqoto ama madaabicda haba noqotee alkhusaaciyu kamaa nasabahuma fi lisnaad oo macnaha waxay ka dhigan tahay taas dalxat ibnu cabdillaahi ibni cawfkani waa reer khusaaca bal marka waxaan leenahay tan waan saxanaynaa wax sheekha ana maaha aslan waxa weeyaan waa dalxat ibnu cabdillahi ibni cawf azuhuriyu bay halkani noqonaysaa khusaaciyu ma noqon karto sababtuna waxa weeyaan dee ninkan haddii xataa kutubtii xaafid loo laabmo dalxat ibnu cabdillahi ibni cawf waa ta aan leenahay waa ibnu akhi cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf ayaa markaas u adeerba ahaa oo walaalkii dhalay waa mid arrinta labaad ee kale ninkan reer khusaaca dalxat ibnu cabdilaahi waa la yidhaahe awowgii khalaf baa la yidhaaha awowgii cawf lamaba yidhaaho arrin saddexaad baana jirto dalxat ibnu cabdilaahi waa taa kutubta uu ku leeyay riwaayo waan sheegnay dalxat ibnu cabdilaahi ibnu khalaf alkhusaaci kutubta midna riwaayo kuma laha allahuma abu daa-uud ayaa leeyahy ma ku leeyahy mise maha taasna xaafid taqriibka wuxuu ku yidhaha lam yahbut ana aba daa-uuda rawaa lahu iyadna ma sugna abu daa-uud inuu kaba wariyey bal taasi waa mid laakiin arrin kalea jirto dalxat ibnu cabdillahi ibnu cawf waa ta aan idhi waa nin buu ahaa ajwaadii carbeed oo dalxatu nadaa baa la odhanaya qiso soo naqliyaa saaxibu markaa maawardi kitaabkiisan aladab lmufrad waa baab kolley uba dhigtay kolley bal maalan taas hafawaadka walaala iyo dadka asxaabta hafawaadkooda iyo saqadaadkooda in laga qaafil noqdo layska dhaafoon dee wax laga soo qaadina markaasaa wuxuu soo naqliya haweeneydiisu yidhi ina cabdillaahi ibnu mudiic bay ahayd ayaa waxay ku tidhi maa ra'aytu qowman ma waxaweyn alama min ikhwaanika anigu maan arag dad ka xun walaalaha markaasuu ku sababtu maxay tahay deetay tidhi waxay tidhi idaa aysarta lazimuuka waida ftaqarta tarakuuk walaalihii bay sheegaysaa dadka xunba maanarago maalinta dee ladan tahay aad waxhaysatay ama aad qani tahay waa kaa agtaaday ka badanayaan markaad caydhowdada faray kaa qaadaya cidba kuma imanayso ninkani waa ninkaan leenahay dee ninkaa deeqda badan buu ahay bal hadda hadalkeedii ayaa muxuu ihi hada wallaahi min karamihim waatu kama cabirayo waa wadaagooday taasi kama mid tahayo dada waa arinkooda xuno waa waxay milicsato dee waxa dadkana caadi u ah dadkaba caadi u ah ayay dee ayuu wanaag kaba dhigay isagii waa qalbigiisii saliimka iyo karamkan uu ku madbacaysnaayo markaasaa wuxuu yihi waaba karamkoodiio waxa weeyaan sababtan waxa weeye in markan anagu dee aynu xoolo leenahay macnaa dee lazimuuna ama atowna cinda marxaban waqtiga aynu awood u leeday inaan sooriyeyno aynu waxtarro taasna dee way inoo yimaadeenoo markaa markan kalena waxay inoogaba tegeenba dee inagiiba aman qaadi karahaynoo waqtiga aan ka caajisayno inaan karaamaynoan maamuusno ayay dee taa culayskiibaaba inaga daydayaanoo arrinku waa karabkoodiiyo wadaaggoodii dee arrinku isagaa ta kaba dhigaya oo bal waa taasoo deeto hadal la tacaaluq lahaa dadka hafawaadka walaala iyo asxaabta iyo waxyaalahaas bal hafawaadkooda intaas maxmal fiicanu loogu xambaaro layskaba dhaafo waa maawardi kolle kitaabkiisa adab udunya wadiin waa kaba helaysaan halkaa baab uu u dhigtay yarta qaafulkiiyo taase haddaba haddaan haddana sii raaciyo dalxaan waxaan idhi imika ninkan labaadee uu alkhusaaciyu aan idhi dalxat ibnu cabdillaahi ibni khalaf aan idhi isaguna raggii deeqda lagu yaqaano hayo nio shan bay sheegaan dalxata ay dalxat ay yidhaahaan oo shan wada dalxa magacoodu wadayo deeq aada u badanna waqtigoodii kolley way isku dhowaayeen saxaabigaa ugu weynaaye adigu aada iyo aada uguba shuhroobayo mid waxa weeya waa saxaabigan jaliilkaa dalxatu bnu cubaydillaah waxaa la odhanaya dalxatu lfayaad waa deeq baa lagu yaqaanay midna waa ninkan imakaan hayne haweenaydiisina taa kuba yidhi dalxatu bn cabdillahi bni cawfo dalxatu nada ayaaba la odhanayay nin kalaa jirta isagna reer bani taym oo qurayshun oo dalxat bni cumar ibni cubaydillaahi la ydhaaho reer taym oo ay dalxat aljuud odhanayeenoo isaguna aada u qiimo badnaa xagga deeqda nin kaleo isaguna rasuulka ilaahay aalkiisa dalxat bnulxasan ibni cali oo dalxat lkhayr la odhanayay maxaa jira ninkan haddaba alkhusaaciyud magacan uu kaba yimi ee dalxat bni cabdillaahi bni khalaf isaga ayn waxa weeya waa nin isagaba laleeyihi raggan buu baradheereeyey ayuu baradheereeyeyoo waxa weeye waa ninkan la baxay magaca dee kolley waa laga yaabaa inay dadkiina idilaaca badan leh beyt shiciroo lasoo qaado oo ah raxima allahu acduman dafanuuha bisijsatana dalxata dalxaati beydkaasoo kale ina aragteen oo idinsoo marin oo dhici karta oo dalxata dalxaat manaa isaga halkaa kale dalxat alfayaad iyo dalxat alkhayr iyo dalxat nada iyo dalxat aljuud laba yidhi isaga maxaa la odhan jiray waa ninkan reer khusaaca ee awogiina khalaf yahay dalxat bnu cabdilaahi dalxat aldalxaat waa dalxayaashii ninkii dalxahooda ah waa ninkii kaba badiyey baradheereeye dalxayaashii wadadeeqda ahaa ayaa la odhan jiro dalxata dalxaat oo sijistaan sijistaan buu kuba dhintay kolley waana taabici isaguba oo waxa weeye markaasin raxima allahu acduman dafanuuha bisijsatana dalxata dalxaati haddaan idinku yar celiyo uun bal dalxat bnu cubaydillaahi waa saxaabiga axad alcasharo dalxat alfayaad baa la odhanaya waa deeqdii daraaddeed uu deeq badnaa ninkan aan haynana ee reer cabdiraxmaan bnu cafuu adeerka yahayna waa dalxatu nada ayaa la odhanayay isaguna aadnada waa ixsaankeeda ninka aalka rasuulka ilaahay kaba mida dalxat bnu xasan bnu cali bnu abi aalibna dalxat lkhayr baa la odhanaya nin kaleo reer bani tayma intooduba waa quraysh markaa intaasi dalxat bnu cubaydillahi bni cumar bni cumar ibni cubaydillaah ana isagana dalxat aljuud bay odhanayeen ama ninkan reer khusaaca ninkan aan qoraysh ahayne ee halkana lafdigani uu ka yimi uun baan leenahay sababtu waa azuuriye dalxata dalxaat waana ninkaa beydkaa shahiirkaa ee bal maalan shahiirkaa dee laba yidhi markaa uu dhintayoo raxima allahu acduman dafanuuha bisijistaana dalxata dalxaati waa dalxatu dalxaat baa isaga la odhanaya waa dalxayaasha dalxahoodii taas baaba la odhanayay kale balwaatan de kolley waa intii waa fi lislaam kuwani ama fi ljaahiliya dee xaatimu da iyo rag badan baa carab yaqaanay si ibnu lagu yaqaanay arrintaas iyo ibnu maamo iyo ina socda iyo fi ljaahiliya waaye xadiidku ay dhammaaday baabu salaati cala alqabri bacdama yudfanu hadakani baabu salaati salaadii laguba tukanayay cala alqabri qabri korkii bacdamaa yudfanu intii la aasay dabadeed waa xadiidkii aynu soo marmarnay isagana intaan jadaais ku jirnay dhowr goor ayuunbuu imakana inoo keenayaa dee waa iyaduna axkaamihii u kulansaday mid kaba mid ah waayo wuxuu ugu soo horreysayay halkii baabkii uu dhigtay alidnu biljanaasa isagoo ka yar dheeraa intanba xadaana xajaaj bnu minhalin qaala xadaana shucbatu qaala xadaana sulaymaan alshaybaaniyu qaala samictu shacbiya qaala ahbaranii waxa ii waramay man mara ku maray maca nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi maciisa isagoo calaa qabri qabrin manbuudin qabri gaar ahoo dee markaas uu cusbaayo xabaalaana ka yar gooni ahaa fa amahum rasuulka ilaahi markii uu weydiiyey weliba uu yidhi maxaa igu sheegi weydeen ayuu dadkii tukiyo wasallow khalfahu iyaguna gadaashiisiibay kuba tukadeen qultu waxaan idhi shaybaani baa odhanaya man xadaaka hada ya abaa camrin xadiidkan ruuxa kuu sheega ee kugu warramay waa kuma qaala wuxuu uhi ibnu cabaasin radia allahu canhuma muslim oo kale halkan waxaa dhacday athiqatu ibnu cabaasin radia allahu canhuma saxiixu muslim xadiidka waynu soo maray bal xadiid labaadna waa kanoo isagana inoo horeeyey kitaabu salaad buu inoogu horeeyey in yaroo isagoo koobana xadiidka ibnu cabaas baablidni bisalaat buu isagoo mucalaqo in yara ayaynu kaba soo aragnay wuxuu uhi xadaana moxamed ibnu lfadl qaala xadaana xamaad ibnu zaydin can haabitin can abi raaficin can abi hurayrata radia allahu canhu ana aswada ruux madow nin oo rajulun aw imraa kolley haweeney bay ahaydba nin ama haweeney buu ahaa shaki kaana wuxuu aha yaqumu mid xaadha oo nadiifiya almasjida masjidka famaata uu dhintay walam yaclam inabiyu sala allahu calayh wasalam bimowtii habeenna way hayde way aaseen rasuulka ilaahay umay sheeginoo geeridiisii may ogaan muu ka warhelin fadakarahu uu xusuustay daata yowmin maalin oo uu yidhi faqaala wuxuu uhi maa facala dalika alinsaanu shakhsigaas iyo insaankaasi muxuu sameeyey maxaa ayuu ma arka imikoo waa kanoo maan arage qaale waxay dhaheen maata yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahay oo uu dhintay qaale wuxuu dhaha falaa aadantumunii maxaa ii ogeysiin weydeen faqaala waxay dhahen innahu kaana kada wakada adigu waqti habeenna way ahayd rasuulka ilaahay way u cabsadeenba dee isaguna waa ruuxa miskiinkee iska saasooba laantii baabay yidhaaheen hadduu dee akaabirtii saxaabada iyo waabay ugu yeedhi laayeen rasuulka ilaahay jaanibkaasna way jirta ooba tanoo qisatahu fadakaruu qisatahu qisadiisiiyo warkiisiibay sheegeenoo qaala wuxuu ihi faxaqa rushaano dee arrinkiisiibay si waxay hosu dhaceen yar miskiinnimadan iyo ruuxaas inuu yahay oo israahiil idinkaa kuma filan salaadiisa iyo maydhitaankiisa iyo wixiisoo rasuulka ilaahay bal haw yeedhina waqti habeenna way haydeen qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay fadulluunii calaa qabri qabrigiisii tusa faataa qabrahu qabrigiisii buu yimi shaqsigii kollay say raajax yeelaanna haweeney bay ahaydeen fasallaa calayhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa ku tukaday oo markaa markii uu qabrigii yimi ayuu kuma tukaday riwaayana waxaa jirta in halkan sheekhu wuxuu u tiirinayaa ibnu xibbaan oo ah rasuulka ilaahay markaa uu ku tukaday inuu yidhi ina hadihi alqubuura mamlu'atu dulmata cala ahliha wa ina allaha yunawiruhaa calayhim bisalaati xabaalahani waa mugdi oo mugdi bay kaba buuxaan ehelkeeda ilaahayna subxaanah watacaala salaadan kuba tukaday buu nuur ugaba dhigaya oo uba nuuraya kolley halkan wuxuu u tiiriyey sheekhu ama shaarix xaafid ibnu xajar ibnu xibbaan buu u tiiriyey riwaayadna muslimba way kuba sugan tahay saxiixa muslim waxaana jirta imaam nawowi raximah llahu tacaala kolley riyaadu saalixiin xadiidka markii uu soo naqlinayey imaamka allaha ka raalli ahaadee markii uu soo naqlinayey baabka fadlu dacaafa iyo khaamiriin iyo baabkaa uba dhigtay bay ahaydba kitaabka dee qeybihiisa hore tajsiada ibnu callaan marka la eegana waa juska labaadun bilowyadiisa waa tajsiyada ibnu callaan markaan eegnay daliilfaalixinke bal markaas ayaa waxaa soo arooriyay xadiidka intuu soo wada arooriyey maca jumladan dambe uu soo wada arooriyey ayuu wuxuu dhaha ka cabiraa muttafaqun calayh manaa jumladan dambe xadiidka oo dhan buu ka cabiray imaamku raximahu raximahullahu tacaala waa xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeene bal deetan leenahay horta jumladan dambe bukhaari ma warin oo intan ah ina hadihi alqubuura mamlu'atu dulmatan ee muslim baa wariyey waana kan sheekhu ibnu xibbaan u tiriyey kolleyna hadal ugu horeeya xaafid ibnu xajartaas oo uu leeyahy intaa dambe wuxuu bukhaari u soo saari waayey kolley waxyaa baa jira oo aymo kala duwanba waxay kaba dhigaan intaas qaybtaa dambe in idraaj jira xadiidka oo uu yahay haabit imaka waxaan aynaa haabit ba aburaafic kaba warinaya aburaaficna abu hureyre laakiin haabit uu irsaaliyey oo ay halkaa mursalba tahay haabiti irsaaliyo waa intuu bukhaari uba soo saari waaye baltan waxaan leenahay kolley intuu muslimna way kuba sugan tahay see dee imaam nawowi radia allahu tacaala canhu wa ardaahu waa arin kaba dhacay oo laga yaabo xadiidkana muslim buu kaba naqliyey inuu bukhaari wariyeyna dee waaba xifdisnaa markaasu u wada tiriye laakiin dee waa arin imakaba aan iskuba baraarujeyno qaybtaa dambe yada muslim baa leh ee laakiin bukhaari ma laha dee kalamna xaafid tilmaamiyo xagga hore kuba soo sheegay markii uu xadiidkii inoo horreeyeyna waaba jiray intaa haddaan dhaafno bal markaa labadii xadiidba maxaa inoogu sugan labadaba rasuulka ilaahay qabri inuu ku tukaday welibana arrinta jirta maaha ruuxaan lagu tukan labadaba saxaaba aastay waana ogaayeen xukumkii salaadii iyo taas waa lagu tukaday mid isagu uu cusbaayo waa kaa ibnu cabaas oo xalay oo kalea laba aasay kolleyna horena wuu soo booqbooqanayo ee waxa weye maalintaa horena magaciisa bal waan soo sheegnay igoo abi da-uud iyo kaba soo noqon laynaa tanna dee ayaamaaba kaba dambayse laakiin rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kuba tukaday bal haddii la odhan lahaa rasuulka ilaahi bay khaas ku tahay dee haddaan ixtimaal un weeyaane wax daliilo inay khaas khusuusiyadaa tilmaamaya aanay jirinoo keenaya khusuusiyadii oon daliil loo hayn khusuusiyadu ixtimaal kuma sugnaato macnaha wax daliil unbay kuma sugnaataye ixtimaal kuma sugnaato waana tan saxaabadii la socotay ay kulaba tukadeenoo bal markaa qabrigii in laguba tukado waxa weeye dee shay jaa-isa weeye shay bannaanba weeye bal maalan markaa aimada dee barhkood baa qowlkoodiiyo laguma tukanayo rasuulka ilaahay khaasiyadiisa kaba dhiga ama khusuusiyaadkiisii markaan leenahay maka halkan wax daliilo taasi ma jirte waa lagu tukan karaa aimada iyaguna kuba tagtay halkaas dee waxay iyagu intooda badanimay odhan waa wax furan oo weligeedba qabrigii laguma tukanayo ee saasoo kale marka qabriguba cusub iyo barhkood ilaa saddex shay ka dhigaan barhkood ilaa bil bay kaba dhigaan bar adugu waabay kaba dambaysiiyaane laakiin waxa weeyaanoon kale qabrigii dee in laguma tukado ruuxii aan ku tukanayn dee meydka markii horeba isagoo caadiya aan kuma tukana ama dabad yaalla dee inuu qabrigii kuba tukado khaasatan waqtiyadaa uu dhow yahay waayo labada xadiideed haynaaba waa arrin dhoweyd unbaabay ahayd ama reer uxud iyo iyada taasi wax kalay noqonoo bal matalan gaar inooguba imanaysa ma haddii laguba dhigo arrinkaas inuu salaad kuba tukaday waqtigaa uu wafaadi doono ee bal markaa tan inaasay noqonaysaayo bal umuuraha mashruuciyadeediyo bal taasi way nooguba sugantay baabun almayitu yasmacu khafca nicaali meydku baabun waan goostay oo waxa weeyaan almayituna waan mubtadiya khabar baan iskaba dhigay waa si uu kale cayni oo halkan ku dabdiyo oo uu kubal matalan tawjiihiyana oo meydku yasmacu waa maqlayaa khafqa nicaali waa kabaha dadkan dee janaasadii meydkiisii yimee aasayay marka ay kaba dareerayaan sanqadhan waa jaanqaad sanqadhan laga maqla marka lugta la dhigaya la qaadaya waa jaanqaadkii taas baaba khafqi lagaba cabira xadiidkana qarci baa inoogaba imane uu maqlayaa de waa waqtigii lasoo toosinayay lasoo noolaynayay labadii malag ay uba imanayeen oo iyadoo lagaba fogaan oo dadkiiba markaasun aaskiisii dee xabaashii u ciiddii u laguma rogo dadkiina uu sanqadhiba ay dee iyagu dhow yihiin oo ay markaa dhaqaaqayaan ayaaba lasoo noolaynayaoo meydkii uu maqlayaa sanqadhii iyo jaanqaadkii dadka iyagu joogay janaasadiisa xadaanaa cayaashu qaala xadaanaa cabdulcala qaala xadaanaa saciidu qaala waqaala lii khaliifatu xadaanaa bnu zureycin qaala xadaanaa saciidu can qataadata can anasin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu caleyh wasalam qaala anahu qaala bal cayaashkan cayaash ibnulwaliid araqaam waxaan filayaana inaynu soo maro oo nin reer basaro hiqaa oo bukhaariya abu daawud iyo nasaa-iya wax kaba wariyaan kollayna dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa amaa cabdulacla ibnu cabdilacla iyo saciid ibnu abi caruba iyo way inoo horeeyeen iyagu sanadkii muu dhammayn saciid buu ku joogsaday waa ina abi caruuba sanad labaad buu sheekhu dib ugu noqday wa qaala lii khaliifatu kollay khaliifaani khaliifatu ibnu khayaad bukhaari unbuu kitaabkiisa kuba sugan yahay waa ninkan kitaab dee inaba soo gaadho dabaqaatu khaliifa la yidhaala nin kale weeye ninka dabaqaadkaale weeyaan khaliifahaasi bal sidiisa waa nin saduuqa aimada qaarkoodna way tawhiiqiyeen laakiin xaggan marka la eega taariikhdiiyo umuurahaasna aqoon aada iyo aada u sarrayso u lahaa bukhaari unbuu kitaabkiisa kuba sugan yahay ee wuxuu ihi khaliifa igu yihi cibaarada iyo barhkood waxay ka dhigaan waqaala liidan in waxa weeye ay kaba dhigaan wixii dee mudaakaro aanu darsi ahaan kaga xambaarinee mudaakaro oo kale waa markaa dadku ay kulmaan ee culimmadiiba ay kulantee waxyaalihii dee ama cilmigii laga mudaakaroonayo ujeeddada waxaa laga yaabaa ruuxu inaanu diyaar noqon dabdinteediiyo taasoo dee wixii laakiin qalbigiisa ama maskaxdiisa xaadir ku ahaa unuu sheego kolkol aan dabdiguna aanu dee aada u taamahayn oo aimada qaarkood waxaa mudaakarada loogaba maqlo in laga naqliyo waabay diidi jireen waayo waxaan kale dee wax loo diyaargaroobo lagu talagalayo darsi laguma talagaliyo in la jeediyo ama imlihiibaabay ahayd marka barkood baa culimada kaba dhiga wixii uu mudaakare inuu kagaba qaaday uusan waqaalali u yidhi laakiin malaa horena waxbay nooguba horeeyeen waqtiyo kalena bal umuur intaa ka badan insha allahu tacala way noo iman doontaa marka cibaaradan oo kale aan aragno waayo imika cashar akhirkii baan joognaa haddaba khaliifa muxuu yidhi bukhaari baanil waqaala likhaliifati xadaana bnu zureycin waa yaziid xadaanaa saciidun oo markii hore cayaash ayuu kaba wariyey saciidna waa ku sugnaa sanadka in saciid iyo bukhaarina laba u dhexeeyey imikana khaliifo iyo ibnu zureyc baa u dhexeeya un waa intii oo kale marka cabdulacla iyo waxa siman yaziid ibnu zureyc oo can saciidin can qataata can anasin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu caleyh wasalam qaala anahu qaal alcabdu addoonka idaa wadica haddii la dhigo fii qabri qabrigiisa la dhigo rag ahaado ama dumar haado watuwulliya wadahaba asxaabuh bal halkanin barhkood watawallaa ayay ku dabdiyeen oo aan aniga watuwulliya ii xarakaysana watawallaa marka haddii watawalaan idhaahno ficilkuna uu isaga binaysnaado dee musamo uba binaysnaado oo uu sidaa imika uu yahay uu noqdo waxay ka dhigantuun asxaabuhudaa inoo dambaysa asxaabuhudan dambaysa ayaa dee tanaasuc ahaan labadoodiiba markaa ay faacilkii noqonaysa ay ku tanaasucayaan labadii ficil oo markaa la yidhaaho watawallaa asxaabu iyo wadahaba asxaabu iyo iska takara ta'kiidunbay noqonoo asxaabtiisuna ay jeestaan oy kaba tagaan bal taasba weeye oo bal matalan taasa laba yidhaaho oo macnuu uu noqdo markaa qabrigiisa watawalla asxaabu wadahaba asxaabu marka asxaabu inay labadooda ay ku tanaasucayaan taas weeye markaas weeye waxaana jirtayn barhkood inay leeyihin markaa lafdigan iyo daayne waa isla macnoune waa celcelintoo laba lafti ha kala ahaadeena waa ta'kiiduun xafnu xajarna wuxuu leeyahay isagu khad muctamada ayaan kuba arkay isagoo kuba dabdisan san imika iyo xarakaysanoo watawaliya oo may markaa maxay la yidhaaho watawaliya la tawaliyo arrinkiisiioo dee aaskiisii iyo waxyaalihiisii la tawaliyo oo la dhammeeyo oo wadahaba asxaabu markaa taa la yidhaho watawaliya amru bal haddii taa laba yidhaaho kollaynayn cayaash riwaayadiisa iyadoo mar dambe inoo iman doonta muslimna guud ahaan riwaayaadkiisaoo dhan waa sida kuba wada sugane halkan dahaba iyadoo in jirin watawallaa canhu asxaabuhu oo markaa taa hore inoo adkaynayso asxaabtiisu ay kaba tagaan markay dadkiisa ayde aasaya ay ka jeestaan ay ka tagaan xataa inahu la yasmacu maba dheere la yasmacu waa maqlayaa markaa xataa dee ciiddaa badan baaba ka hooseeyaaye laakiin dee arrintiisa arrin barzakha maha teennii oo kale waa las waa nolol gaaro oo dee ay dee taas ay markaas maqalkiisna waa maqalkaa ziyaadadoo isagoo intaasi ay kaba sarrayso haddana sanqadhii kabaha ayaabuu maqlaya la yasmacu qarcan caalim waa lasoo noolaynaya wayaan haddaba markaas ataa waxa u imanaya malakaani laba malag oo faaqacdaahu way fadhiisan fa yaquulaani lahu waxay ku odhanayaan maa kunta taquulu fii hada rajuli ninkan maxaad ahayd mid yidhaah bal ninka muxamedin sala allahu caleyh wasalam iyagu bal fii hada rajuli bay odhan waa ninkan rasuulka ilaahi bay ujeedaan ninkan bal ka waran markaad adduunyada joogtay maxaad odhan jirtay maxaad ku sifeyn jirtay maxaad aad qabtay inuu yahay markaasaa fa yaquul wuxuu odhanayaa ashhadu anahu cabdullaahi wa rasuuluh waa malagda mu'minkii waxaan caddaynayaa qirayaa inuu addoon ilaahayna yahay rasuulkiisii yahay fa yuqaalu waxaa lagu odhan undur eeg ilaa maqcadika min annaar meeshii aad naar ku lahayd waa haddii aana dee lagaa helin iimaankan naar halkaad ku lahayd iyo maqcadkaagii eeg waa la tusayaa abdalaka allahu ilaahay wuxuu kuugu bedelay bihi maqcadkaas naareed maqcadan min aljanna maqcad iyo meel aad ka degto janno ayaa ilaahay kuugu bedelay qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam fa yaraahumaa jamiican halkii naarta maqcadkiisii naareedee haddii aan iimaankan ilaahay waafajin oonu khaatimadan fiican yeelan dee waxa weeye in waxa uu geli lahaa iyo kan looguma bedelaa labadiiba u wada arkaya waa malkaafiru kii gaalka awil munaafiqu marka lagu yidhaaho maa taquulu fii hada rajuli ama maa kunta taquulu fii hada rajuli fa yaquulu wuxuu odhan in waxaan hadduu ashahaadanayaba kii munaafiq ahaa waa wax afka uun kaba ahay laakiin qalbigaanu kaba rumaysnayn laa adri anugu ma garanayo wuxuu yahay ma garanayo kuntu waxaan aquulu mid yidhaahaa maa yaquulu naasu dadku waxay yidhaahaan unbaan odhanayay fa yuqaalu waxaa lagu odhan laa darayta ma ogaatid oo mid wax garta ma tihid oo ma noqotid walaa talayta halkan kolley san baa dhacday waxaanay dee balwaana imika halkan baan kuba gaabsananaa waayo xadiidku inoo soo noqon doonaa intan aan janaa-is ku jirnana waa soo noqon doonaaye ee bal haddaan mid kuba daysto uunoo imika casharka oo aakhira daraaddeed xadiidkuna uu soo noqonayo talayto bimacnaa talowta ah waayo haddaan tala aqrinta noqoto dee talaa yatlu tuluwan oo waa ficil waawiya markaa muxuu noqon lahaa talowta oo adigu waxa ma garatid mana aqridid oo bal matalan taa haddaan qiraa'adii eegno haddii talaa yatlo bimacnaa tabiico laba yidhaahana dee waxa weeyaan wax ma garatid waxna ma raacdid bal matalan oo dee wax dariiq toosan ee mid kastoo la yidhaahba kolley asalku wow buu ahaaye halkan markaa maxay odhanayaan waa itibaac lafdigii hore dareyta ma yahay isagiibaa dee si ay isla jaras iyo sawd keliya iyo siiqo keliya u noqdaan la raaciyo waa baab itibaaci bal waa taas wix intaa ka badanna marka dambean la sugayna in sha allahu tacaala uma yudrabu waxaa lagu garaacaya oo lagu dhufanaya bimudraqatin dube min xadiidin xadiida darbatan darbo beyna udunayhi labadiisaa dhegood dhexdooda ayaa lagaga dhufanayaa mudraqo dee xadiida oo dee aan la mid ahayn madaariqdeenna fa yasiixu uu qaylinayaa sayxatan sayxo yasmacuha uu maqlayo man yelihi cidda ku dhow oo dhammi ila thaqalayn jin iyo insiga uun mooyaanoo kuwa waa laga qariyee laakiin waxyaalihii kale xataa xayawaankii kale iyo wixii kuba dhawaayo kale labada ahayne way maqlayaan ee waana cadaabkii qabriga bal kolley halkan in aaskiya wixii ku tacalluqsanaabaa inoo bilaabmayo dee salaadii baynu imika baabu salaati cala alqabri bacdamaa yudfan salaadii bay inooguba dambaysay markaa qabriga iyo wixii kuba tacalluqsanaayey aaskiya taas buu bal matalan xadiidkana wuu inoo soo celin doonaaye laakiin ta inooguba sugan waa cadaabulqabriga isbaatkiiso iyada dee nusuus mutawaatira ay kuba timi in halkaa dambena uu dhigan doono cadaabulqabriga iyo uuba dhigan doono bal matalan taasba weeye ayaa iyada inooguba sugan xadiidka xaggan kale khafcan caanla waxaaba halkan iguba sugan uu soo naqlinaya in looba daliishadayba dee ruuxii xabaalaha dhex socday ee hadduu kabihiisii iskaba xidhan yahay taas jawaaskeed walo ay halkan leeyihiin de imaka waa waaqaca iyo umuurtan xikaayo un ruuxii qabaarta galay iyo waxyaalaha caynkaasa lagaba waramo ibaaxa iyo waxyaala laftiganimaba keenayo bal taa iyadu waxa weeye rasuulka ilaahay waa kan dee ka waramaya waa kan sugayba bal maalan bal maalan taasoo kaleo dee jawaaskada way nooguba sugantahe alxadiid baa wuxuu yimi hou kuba yimi abu daawuud iyo nasaa-i ay wariyaan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu arkay maalin nin xabaale dhexdood socda oo laba kaboodoo maasa waa dee kuwan maaskii weeyaan aan dhogortiiyo waxyaalaha lahayn aan haragiyo siisiya aan lagaba samayno maaskii aan naqaanayba taas xidhanba sibtiyataan markaasaa wuxuu ku yihi yaa saaxiba sibtiyatayni alqin calayka ninkaa labada kabood ee noocaasa maaska gashanow kabahaaga tuur xaalana uu dhex socday ibnu xasmi oo kale isagu wuxuu yidhahaa halkan dee kolleyna waa daahiriyadii taasi bay kaba mid tahay ay dee meelo qaarkood laftigun kuba dhegayeen n in kabaha noocaasee maaskaa xabaala la dhex mara xaaraam weeye laakiin waxa kale way badnaanta oo kale oo adigu waa laftigii yimi un bal ku engegiyeen laakiin barhkooda waxay kuba cileeyeen dee bal maalan inay kabuu ama wax lahayn ama taasoo kale ama khuyalo iyo waxyaale ay jireen be bal oo taasoo kale way jirtaa laakiin dee khaasatan marka ay dhici karto inuu dee ruuxinaha iskaba ilaaliyo qabri inuu kuba joogsado dee meelihii bal waxa weeyaan uu mari karaya aan qabri ahayn haba maro wadciguna sidan uu dheer yahay uu yahay bal kolley waxaan filay dee shay iskaba jaa-isa weeye kaa kalena bal xadiidkaasna kolley tawjiihaad kala duwan iyo taawiilaad kala duwan ayay culimmadu u lahaayeen bal xadiidka markaa dambe inoo soo celiyaan waxyaalo kale eegin doonaa insha allah baw man axaba dafna fi lardi almuqadasata aw naxwiha baa bayaani man wuxuu baabaysan yahay bal cadayntii ciddii axaba jeclaatay dafna in lagu aaso fi lardi lmuqadasati dhulkaa muqadaskaasaa baytulmaqdis oo kale aw naxwiha sida dee labada xaram oo kale iyo taas iyadu jeclaatay taas buu baabkeedii yahay oo macnuhu waxa weeyaanu dee imika xadiidka ard almuqadasa waa taas baytulmaqdis iyo nawaaxidii weeye aw naxwihaana wuxuu wadaa wixii kale bal maalan ama saynu soo maray rixaal loo xidhxidhanayo loo safrayaybe labada xaram oo kale ee meelahaas dee mudan oo kale bal cidda jeclaatay in halkaa laguba aasa iyo bal umuurha wixii kuba yimi bal xadiid buu inoo keeni doonaa marka dambena masalada in yar baan yar eegi doonaa wuxuu yihi markaa musanifku xadiidka mar dambena waa soo celin doonaa iyo meel dambe xadaثna maxmuud qal xadaثna cabdالرaزaq qal akhbarana macmar can ibni طawusi can abihi can abi hurayrata radi allahu canhu qaala anahu qaal ursila waa la diray malaku lmowti ilaa muusa calayhim asalaam falama jaahu markuu yi muuse kahu dhirbaaxay farajaca ilaa rabbii rabbigiibuu dib ugu laabmo faqaala wuxuu yihi arsaltanii waxaad ii dirtay ilaa cabdin adoon laa yuriidu aan doonayn almowta geeri farada allaahu calayhi caynahu ilaahay baa ishiisii u soo celiyay xadiid kolley malaa meel dambe ayuu inooguba iman doonaa horta bal umuuraa jiro oo xadiidkan dee waa xadiidka inoo sugan oo saxiixa in bacdal dee waxa weeya mar asxaabi ilhawaana kalaamiya waxyaala ay lahaayeen kalaam dheerna waxaa le ibnu khusayma qolooyinka uu kuba radiyayo ee umuuraha jira waxa weeye horta dee arrintan iyo horta imtixaan baa loogu soo diray iyo ibtila ayaa looguba soo diray taas bay ahayd malagii hadduu uba yimina isagu nebiga ma garanayn malagii oo taasna wax mustaqraba maaho nebi ibraahimba radi allahu calayhi wacalaa nabiyina afdal salaatu wasalaam markay malaaigtu u yimaadeen waa kii markiiba intay salaamtii u kaba qaaday uu la soo degdegay cijrigii xaniidka ahaa uu soo xaniidiyuu hordhigayoo hadduu ogyahay inay malaa-igii inuu garanayo dee uma keenayn uu ogyahay malaaigtu inaanay waxun ahayn oo kale rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh jibriil markuu yimuu su-aalaha weydiinaya mal islaam iyo mal iimaan iyo mal ixsaan markuu tegay unbuu gartay ee intaa horuu su-aasha weydiinaya taase rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ma garanayn oo kale nebi luud marka ay malaa'igtu uba yimaadeen iyagoo nebi ibraahimba soo maray ee markuu arkay uu yidhi haadaa yowmun casiib uu lahaa ee uu murugoonayo taasoo kale dee inay malaa'ig yihiin ma garanayne bashar isaga soo martiyey ayuunbaabuu moodayay oo kale malaguna suuradiisii suure ibnu aadam ayuu ugu yimi oo suuradee waa takhay markaa aan ahayn asal habkiisii iyo dee si ilaahay kuba abuuray aan ahayn ee taa uu iskaba soo dhigay arrin kalena way jirtaayoo ambiyada dee rasuulka ilaahay baabay noo sheega waaneen in waxa weeyaan ambiyada ama rususha oo kale iyaga ilaa la dooransiiyo horta inta maqcadkoodii la tuso la dooransiiyo adduunya aakhiro oo kale naftooda saa looma qabto oo waa dee takhyiir kitaabkay inooguma iman doontaa takhyiir iyagii la dooransiiyo bal adduun iyo aakhiro la kala dooransiiyo un ayar naftoodii loomama qabto marka bal umuurahaas ah in dee waxa weeyaan malagii inuuba yimi isagoon garanayn uba yimi takhyiirkaas iyo umuurahaasna aanu jirin garasho la-aanuna waa ta aan sheegno amhiliya nadaa'irba uu leeyahay haddaanu garanba haddaanu garanba oo kale nebi daawuud qisadiisii waxaweyaan labadii khasmi oo kale de inagu ma lihin saas kumaba fasirayno ee dee waa in badan mufasiriinta ka mid a kumaba fasiro kaba dhiga inay laba malag ahaayeen ida tasawaru lmuxraab laba malag ay ahaayeen yidhaahayn markaa ay doodayo de ay waxyaalo kalena watay laakiin bal taasi wax dee inoo sugan maaho de waa qisas israa'iiliya ee bal waxaan leenahay inaan nebigii ama rasuulkii garan malagii aanu garan hadduu markuu suuradan uguba yimaado ibnu aadamu iskaba soo dhigay bal martana taasi wax dee mustaqraba maaho dee taasi waabay jirtaa arrinkaas takhiirkuna waaba jiraa ibtilana waabay ahayd waxaana bal matalanna waa suuradan dee ah takhayulka iyo tashakulkee maaha suuradiisii asalkahay tan dee dhirbaaxadii ay kuba dhacday bal markaasoo deeta wuxuu yihi falama farajaca ilaa rabbi faqaala arsaltanii ilaa cabdin laa yuriidu lmowt aan geeriba doonayn farada allahu caleyha caynahu qaala wuxuu ku yidhi irjic imaka dib ugu laaban waa takhiirkio faqul lahu waxaad ku tidhaa yadacu macnaa uu dhigayaa ha dhiga weeye yadow gacantiisa ha saaro calaamati thawrin dibi dhabarkiisa dusha gacantiisa ha saaro falahu markaa waxaa u sugnaaday bikulli maa kii dhammaantii qadata ee qarisay bihi isaga yaduhu gacantiisu ay qarisay bikulli shacratin tin kastaba sanadun sanad oo macnaa waxaa ku dhoweeye dibi gacanta saar intaa gacantaadu ay qarisay oo dhan tintin ha loo tiriyo xabadii tim ahaydba sanad nolo aada noolaatay adduunyadaad ku noolaato ayaad ku leedahay saa kuba dhib waa soo noqday malagii markaasaa dee siibu kuba yidhi qaala wuxuuhi markaa nebi muuse ay rabbi rabbigayow uma maada maxaa weeye bal intaas aan noolaado waa tiro badan badan badan aan noolaade waxa ka dambaynaya muxuu yahay maxaa cad ay noqonaysaa kaba dambaynaya qaala uma almowt waayo ruux geeri laga dhaafayaa ma jirto dhimasho waa ku mahuraan weeye oo waad dhimanun geeri unbay noqon qaala wuxuuhi falaana falaana yakuun imakaba haddaba geeridaydii ha dhacdo kol haddii arrintu ay tahay kolleyba mowt imakaba ay falaana yakuunu lmowt imanka dhimashadii haba noqoto markaasaa maxaa yidhi waa halkan maxalushaahidkee fasa'ala allaahi ilaahay buu weydiistay an yudniyahu inuu u dhoweeyo min alardi almuqadasati dhulkii muqadaska ahayd ramyatan bixajar in dhagax laga tuuro oo macnaa waxa weeye markaa waa ka baxsanaa uu ka durugsanaa bal matalan taas ee wuxuu doonay dee waa dhulka daahirka ee dhulkii kale ka duwan ambiyadii ka horreysay in badanoo kaba midina ay kuba aasantay iyo sulaaxo badan ay kuba aasnaayeen oo dee jaarkaa fiican leh haddaba wuxuu doonay in looba dhoweeyo oo bal aada looguba dhoweeyo arrinkuna waxa weeyaan nebi muuse markaa wuxuu kuba jirayo qowmkiisu waqtigii tiih ay kuba jireen weeye markii la yidhi bilaadaas gala waa dhulka muqadaskaaba niman jabaabiriina ay joogeen ay ku yidhaaheen markaa intay diideen idhab anta wa rabbuka faqaatilaa ina haahunaa qaaciduun ayaa ilahay muxuu uhi fa inaa muxaramatun calayhim arbaciina sana yatiihuuna fi lard waa masaafo aan badnayn bay halkay saaka ka guuraan bay galabtana imanayeen halkay xalay caawa ka guuraanna subaxdii waagaaba uguba beryo taasay ahayn halkiibaa dadkii hadalkaa yidhi oo dhan dhallinyaradii yaryaraydan taa oo dhan baa ayaa hadhay ee wixii muddadii bay ku dhammaadeen nebi muusena waqtigaasuu dhintay iyadoo weli halkii lagu jiro nebi haaruunna waaba ka horreeyo uu dhintay labadooduba waxaa hadhay uun markaas dadkii iyagu yaryaraa markaasee kuwa awlaadoodii ahaa waana kuwa markii dambe loo soo diray markii nebi muusena dhintay yuushac ibnu nuun uu nebiga noqday isagii la amray inuu qoomkii laba jihaaday isaguna uu la jihaaday ay dhacday iyadoo maalin jumcaha dagaalkii dhacay oo ilaahay uu furay halkii sabtina ay kaba soo gelayso ka baqday hadday sabti soo gasho inay hawshoodii ay hawl qabsan waayaan dee inta si iyagaa xukunkooda u ahaa uu weydiistay ilaahay inuu cadceedda u joojiyo isagu ah yuushac ibnu nuno taas ahayd haddaba waqtigaas bay haydoo wuxuu markaa weydiistay ilaahay maxay inuu u dhoweeyo bal halkaa dhulka muqadaskaa uu gaadhsiiyo in bal matalan meesha dee uu halkaa uu yahay haddii dhagax laga tuuro meel ay gaadhi lahaydba diyaartii muqadaskeed ama halkii lagaba gaadhi lahaa tiibuu ilaahay weydiistay dee ilaahayna waa u aqbalo waa loo dhoweeyey gees kalena waaba kaa rasuulka ilaahay xadiid kale kuba yimi habeenkii israa isagoo maray isagoo tukanayo qabrigiisa ku tukanayo waa xadiid noo sugan ayuu yidhi haddaan halkaaba joogo waaban idin tusi lahaa qabrigiisa laakiin qabrigiina dadkii waa lagaba qariyay si aanay dee uguma fidnoobinba oo taas buui markaasaa falow kunta qaala rasuulu laahi sala allahu alay wasalam falow kuntu ama haddaan halkaa aan imika ku sugnay la araytukum qabra qabrigiisaan intusila ilaa jaanibi ariiqi ariiqa dhinacii cinda alkaiib alaxmari meel burciid kaiibku waa ciidan istuushasaan waqtigan xagaagii waxyaabaha oo kale iyo ciiddeedee xooga istuusha taas baa katiib iyo katiib markaa cas agti oo dee jaanibka ariiqa ayaa qabrigiisu ahay dee habeenkiina waa ku maray rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh asrihi bal xadiidku kollay umuuro waa inoo soo noqon doonaan wakhtiyada kalena bal kollay dad mucaasiriina kalaamkooda xadiidka bal hadalka ibnu khuseyme waa taan wax ka yartaa taabtayba in waxa weeyaan waan insha allah haddii waqti dambe aan gaadhno xadiidka maxaa iyada inooguba suganba ruuxii dee hadduu jeclaysto ilaah weydiisto dhulka muqadaska ee dee fiican in qabrigiisaba ilaahay kaba dhigo kuba aasoorta dee shay iska bannaan weeye cumar ibnu khadaabatu kuba ducaysan jiray ilaahay inuu dee shahaadana ku arsaaqo beledkii xabiibkiisana uu kaba dhigo qabrigiisa de waa si labadiiba ilaahay subxaana watacaala uba aqbalay arrinka kale jirana waxa weeyaanuun oo halkana sheekhu uu sooba dhiganaya bal hadduu ruuxi meydkii dee imaka halkan inooguma sugna ma inta la qaaday baa halkaas waxa weeyaan dee isagoo nool baa deeta halkaa uu kuba dhintay mise intii naftii lagaba qaadaa loo soo dhaweeyo meesha laguma asay iyada taasi nooguma sugnee bal haddii ay noqoto dee in lasoo qaaday isagoo meydkii oo kale ah waa meydka qaaditaankiisa beled laga qaadaye beled kale culimada qaarkood waxay leeyihiin dee horta haddaanay maslaxa jirin daruura jirin qaaditaankiisa la qaadaa wuxuu dibdhigayaa aaskiisii iyo waxyaalahaasuu dibdhigayaa iyagana ruuxa muslimkaa waxaa fiicana in loo degdego aasitaankiisaoo beled islaama hadduu yahay wax looga qaadaa ma jirta in halkaa kolba lagu aaso uun ayaa mudan dee kolkolbaa dhulkaa gaalada in meel loo helo inay dhici karto xabaasha la iibiyey sanado yaroo kooban inay tahay berriba markaa hadhow dhowr sanoo daboodba meeshii laba faqaya iyo dee taasi ama ay wax weeyaan keenaysaa baahideeda ay keenaysaa bal markaa waxaa weeyaanuun haddiiba yilaahaan halkan qarad raajixi uu jiro naqlintaas wabasoo sadee bal maalan imaam shaafici oo kale u dhaa araadidii samako oo kale madiine oo kale iyo dhulkaasi ama ku dhow yahay ama dee loo soo qaadayaa ee sax laba soo qaado ha loo soo naqliyo laakiin markaan ujeedda iyo qarad jirin maslaxo saas ama arrintaasi meelihii way simayiin oo waa islaba mid uun dee ruuxii in la sugo oo la dibdhiga askiisi maahe in layskaba aso halkaa laguma aso taasunbaaba dee xukumkuu noqonaya baabudafni bileyli wallah subxaana watacaala cala aclam